alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbih waslama tasliima kasiira qaala raximah llahu tacaala faslu fi axkaami aljicaala fasalkan wuxuu ku saabsan yahay mucaamalada jicaalada la idhaahdo iyo axkaamta ay leedahay jicaala oo jiimka la hoos dhigay iyo jacaala oo la kordhigay iyo jucaala oo la goday saddexdaas siyaaboodba waa loo akhrin karaa wuxuu ku sheegay musanifku raximah llahu tacaala fasalkii ijaarada ama kiradow kaga hadlayay dabadi waxaana arrinta noocaasiya uu ku raacay saaxibu tanbiih shiraaziya iyo ghazali wakadalika saaxibu rawda waxaana jicaalada loogu xigsiiyey ijaarada lan axkaamta badankeeday wadaagaan oo laa tukhaalifu lijaarata ila fi khamsati axkaam shantaasun baad gooni u xifdinaysa inta kale o dhan waxay kala axkaam tahay waxaa loo yaqaana ijaarada iyo kirada haddaba jicaala waa maxay isagaa inoo macnayn doona lakiin haddaynu suuro guud ama muuqaal guud ka bixinno jicaaladu waa qof mucayana ama midaan laba cayimin in loo loo diro camal camalkaana markaa mushqaayad macluum oo la garanayo loogu loo saaro ama loogu ballan qaado qofka aan macluumka ah mucayanka ahayn waxaa tusaale waa inaad tidhaahdo qofka neefkiiga lumay soo hela intaasaan siinaya ama alaab noocaasabaa iga luntay qofka soo hela intaasaan siinaya marka jacaalada waxa u yaqaaniin dadkeenu ama soomaalidu baadifaad ba u yaqaanin oo wixii lumay qofka soo hela waxa la siiyo weeyi laakiin wax lumay un kuma gaar ahe waxaa odhan kartaa qofka maanta geelayga waraabiya qofka gidaarkaa dhisa qofka beertaa qoda qofka xeradaa ooda intaasaan siinaya mucayan buu noqon karaa sia inaad tidhaahdo zayd ninka la idhaahdaa hadduu oodo xerada geelayga intaasaan siinaya waxaa kaloo noqon karaa midaan cayinayn oo ciddii waxaa samaysa ayaad odhan kartaa waayo shuruuddeeda iyo axkaamteeda kale waynu arki doonaa axkaamta markaa ay ijaarada ama kirada ku khilaafsan ku khilaafsan tahay waa nooc kirada ka midune waxaa ka mid a sixatu calaa camalin majhuul casura cilmuhu shaqo aan xadidnayn oo laga jaahil yahay xuduuddeeda oo in la gartaa xuduuddeeda iyo wakhtigay qaadanaysa iyo hawsheeda ay adag tahay ayay jacaaladu ku ansaxdaa sida raddu daalla oo kale awrkaygii baa lumay ninka soo helay intaasaan siinaya la garan maayo awrkaas soo helisteedu inta maal soo helistiisu inta maalmood ay qaadan doonto iyo camalka iyo hawsha iyo shaqada qofka ay kalifi doonto ijaaradu kuma ansaxdo calaa camalin majhuul casura cilmu laakiin jacaaladu way ku ansaxdaa waxaa kaloo ay ijaarada kaga duwan tahay sixatuha maca gayri mucayan kirada waxaa lala geli karaa un qof mucayana oo hebelah laakiin jacaalada waxaa lala geli karaa cid aan cayinaynba sida qofka neefkaygii lumay soo hela intaasaan siinaya basaboor baa iga lumay qofka soo hela intaasaan siinaya lacag baa iga luntay qofka soo hela intaasaan siinaya qofka soo hela waa kuma mucayan maaha waxaa kaloo ka mid a axkaamtay kaga duwan tahay ijaarada kownuha jaa'iza iyadu waa jaa'iza oo bimacnaa waa laga bixi karaa labada daraf mid waliba markuu doono ayuu heshiiskaa ka bixi karaa ijaaraduna laazim bay ka ahayd labada dhinacba labada daraf midna kama bixi karo inta waktigeedu taagan yahay dee muddadii lagu ballamay aanay dhammaan ilaa ka kale uu ku waafaqo laakiin jacaalada marka la doonaa laga bixi karaa waxaa kaloo ka mida furuuqda kown alcaamil laa yastaxiqu ljicla ila bacda timaami alcamal jicaalada qofka shaqaynaya qofka la yidhi qofka waxaa soo hela qofka waxaa sameeya intaasaa la siinaya mushqaayaddaa heli maayo ilaa camalka uu dhammaystiro shaqada ilaa uu dhammaystiro markaasunbuu helaya tijaaradu way ka duwantah hadduu dee bar qabto barkaa intii ku hagaagaysa buu yeelanaya waxa kale ku kala duwan yihiin oo arrinka shanaada cadamu ishtiraat alqabuul tijaarada maxaa shardi u ahaa iijaab iyo qabuul waan kaa kireeyey waan kiraysta ama iga kiree iyo waan kaa kireeyey laakiin jacaaladu iyadu taa uma baahna iijaab unbay u baahantay qofka waxaa ii qabta waxaasaan siinaya darafka kale shaqada qabanaya inuu idhaa waan aqbalay sharduuma iyadu mid kastoo warkaa maqlaa shaqadaa uu iska bilaabi karaa suu u helo dee mushqaayaddaa la ballan qaaday xaaladaha qaarkood shardi waxa u asaynu arki doono qofkaa waxa la siinaya loo ballan qaaday inuu macluum noqdo wax la garanayo laakiin mararka qaarkood bay bannaan tahay oo kooban waxa la ysa siinayaa inuu noqdo majhuul waa kitaab uljihaad oo kale ayaa minhaajku uu ku sheegaayo waa haddii uu idhaahdo imaamkii muslimiintu ama hogaamiyahoodii nin gaala uu ku idhaahdo haddii aadna tusiso halka qalcadda ama dhufayska ay ku jiraan laga galo waxaanu ku siinaynaa jaariya addoon ka mida addoomaha aanu qabsan doonno marka xaaladdaasoo kale xaajaa bannaysay bay yidhahdeen ayib maxaa u daliila inay bannaan tahay waxaa u daliila xadiidka abi saciid alkhudri bukhaariyo muslim ba ay wariyeen saxaabo socdaala baa qole martiyey qoladii way marti geli waayeen kadib iyagoo meeshii iska fadhiyo marti qadaya ayay u yimaadeen waxay yidhaahdeen ina sayid alxaya ludiq ninkii odayga u ahaa reerkan meesha degan ee idin marti geli waayey waa la qaniinay faal fiikum min raaqa mid wax ku tufaama idinku jiraa markaa ruqyadu waxyaabay aadka dawada uga tahay waxaa ka mida qaniiyada dadkaynu sama yaqaanin qofka hadduu bahaloose qaniino bahalaa suntali in qur-aan lagu akriyo ducooyin lagu tufo waa dawooyinka u qiimaha badan bay ka mid tahi taas marka waxay idhahdeen ha wa waa ku tufi karnaa laakiin laa yakunu dalika ila bijuclin oo idinkiina marti geli waayo ilaa aad mushqaayad naga siisaan tufkaas idinku tufi mayno deetana waxa dhan waaye hayna adhi yaanu idin siinay riwaayadka qaarkood soddon adhi yaanu idin siinay bay dhahen haddaad ku tuftaano uu bogsado dabeetana sidii bay ka yeeleen markay ku tufeen markiiba sidii dabar laga furay oo kale ayuu bogsaday ninkii la qaniinay faatixadun baanay ku akriyeen saxaabadu weliba qur-aan badan kumay akriyin laakiin dad dee iimaan qawiya lahoo iyo ikhlaasoo tufkoodu uu meel gaadhayaa bay ahayd dadkan maanta ku shaqaysanaya lacagta uu ku guranaya shaqaba ka dhigtay may ahayn marka markii dambey shakeeyeno yidhahdeen warsoo nigan qur-aankii iibsanay abalukaadiiyo ariga waxbaa ka cunina ilaa aynu nebiga calayh salatu salaam u tegin nebigii calayh salatu salaam weydiiyeen markay soo gaadheen rasuulku wuxuu yidhi cuna anigana weliba iga qeyb geliyey buu rasuulku calayh salatu salaam idribuu liya macakum ina axaqa ma akhadtum caleyh ajran kitaab allah kitaab allah waxaad mushqaayad ka qaadataan kitaabka ilaahay baa u mudan marka cuna oo anigana iga qayb geliya rasuulku iga qayb geliyadeen adduunye jacayl kamay ahayne maadaama ay ka shakiyeen qalbi qaboojinayay waxaan waxaan shaki lahayn oo xalaala inuu yahay oo rasuulkuba de wuxuu ka cunay ayuu tusayey marka jacaalay ahayd waxaa haddaad ku tuftaan oo uu bogsado intaasaanu idin siinayna marka haddii bogsasho lagu xidho dee qofku markuu bogsado unbaad wax leedahay qolooyinkani ruqyada hadda ku shaqaystana dadku taasay kaga guulaysan karaan inay saa saxaabadoo kale idhahdaan intaasaan ku siinayaa hadduu bogsado marka hadduu bogsado qofku unbuu wax leeyay haddii kale waxa male markaa si ay jacaalo u noqoto sharcu min qablana way ku soo aroortayoo weliman jaa bihi ximlu baciir waxaa la xaday buu uri galaankii dadka wax loogu miisayey qofka keena dala soco qofka keena waxaa la siinayaa awru intuu qaado u raashina marka waa jicaalo lakiin sharcu man qablana shaaficiyadu inuu sharci inoo yahay ma qabaan lakiin yustanasu bihi bay dhahdaan waa la weheshanayaa un arkaan afara bay leedahay oo aljaacil oo ka shaqada loo qabanaya ee mushqaayadda ballan qaadaya iyo almajcuul lahu iyo ka wax loo ballan qaadayo caamilka ah iyo alcamal oo shaqada la qabanaya iyo aljuclu oo mushqaayadda ah shardi ma aha caaqidku inuu noqdo ama jaacilku qofkii waxaa lahaa adaa odhan kara nin saaxiibkaayoo geeli ka lumay odhan kartaa geelii hobe heebele lumay ninka soo hela intaasaan siinaya dee ninka soo hela adigu kugu leeyi ile adaa ballan qaadee marka shardi maaha in la garanayo caamilka hayru mucayan buu noqon karaaba ninka soo hela waa kuma lama garanayo ku noqon doono waa kii soo heloon saasoo kale camalkuna inuu noqdo macluum shardi maaha majhuul buu noqon karaa haddii garashadiisu ay adag tahay sida waxaa dee lumay lasoo helayo kale laakiin caaqidku waa inuu noqdo kan wax ballan qaadaya multazimka ah waa inuu noqdo mid mucayana si kale kuma suurtoodo jucliga oo mushqaayadduna waa inay noqoto wax macluum oo la garanaya waa inay noqoto siiqada iyaduna jirta siiqadana iijaabun baa la shardiyaa laakiin lama shardiyo qabuul sidaynu sheegnay waxyaabaha ijaarada ay kaga duwan tahay camal kale waxaa shardiga inuu yahay camal kulfo leh yani dee hawl leh ila qofka mushqaayad baa laga siinayaa wuxuu ihi wahiya jicaaladu bitatliit aljiim waxaa la akrinayaa jiimka oo la saddexeeyey bimacnaa jicaala jacaala iyo jucaala saddexda siyaaboodba waa loo xarakayn karaa in la hoos dhigaana afsaxa aljicaala la idhaahdo wa macnaha macnaheedu luqatan ay fii luqati alcarab maa yujcalu waa waxa loo yeelo lishaksin qof oo calaa shayin arrin loogu yeelo yafcalu uu samaynayo ay calaa ficli shayin shay samayntii yafcaluhu uu samaynayo wa sharcanna iltizaamu muطlaqi tasarufi waa mid tasarufka iyo takrifalku uu furan yahay inuu isa saaro ciwadan bedel oo halkan dee jucligii mushqaayaddii ciwadkaasi oo macluumana mid la garanayo calaa camalin kaasoo uu ku bixinayo camal mucayanin camal mucayana dee xuduuddiisii la garanayo camalka mucayanka muxuu noqon karaa camalka mucayanka wuxuu noqon karaa dee inuu idhaahdo qofka gidaarka shantaa mitir ka dhisa gidaar xagga sarena saddex mitir waa waa camal macluum wey aw majhuulin ama camal majhuula xuduuddiisa aan la garanayn laakiin casura cilmuhu taasaa shardi u ah in la garto ayaa adkaatay waxaa tusaale u ah man radda jamalii falahu kada awrkiiga lumay qofka keena intaasuu leeyahay camalkaasi camal majhuula weeye inta maalmood u qaadan doono yacnaa kulfada iyo hawsha uu leeyahay waxaasoo dhan meesha laga soo heli doono la garanayo meel dhow meel fog limucayanin uu u ballan qaado mid mucayan oo camalkaa qabta oo caamilku mucayan buu noqon karaa saynu sheegnay sida inuu yidhaahdo zayd rudda cabdi walaka calaya kada addoonkaygii baa iga lumee soo hel haddaad soo heshay intaasaad leedahay ama lacagta intaa leg baa iga luntay haddaad soo heshay intaasaad leedahay geelaygii baa cararoo lumay haddaad soo heshay intaasaad leedahay waa mucayan de waa zayd aw hayrihi ama midaan mucayan ahayn uu u ballan qaado sida inuu idhaahdo man radda daalatii falahu kada wixii iga lumay qofka soo hela intaasuu leeyay dee mankaasi waa majhuulude marka labadu way ku ansaxaya inuu camalku mucayan noqdo iyo inuu majhuul noqdo labadu way ku ansaxaysa bikhilaafi alijaara ijaarada camalku waa inuu noqdo camal laba midkood lagu qadaray waa in muddo lagu qadaray ama yanaa manfacada waa in muddo lagu qadaro ama waa in camal shaqo xuduudle waa in lagu qadaro saasoo kale ijaarada qofkaad heshiiska la gelaysaa oo noqdo qof mucayana laakiin tan labadaba way ku ansaxaysaa camalkii u noqdo mucayan iyo inuu majhuul noqdo heshiiska lala gelayo caamilkaa inuu mucayan noqdo iyo inuu majhuul noqdo labadaba way ku ansaxaysaa waljacaalatu jacaaladu jaa'izatu waa mid bannaan marka jawaaskan waxay u muuqataa abu shujaacin uula jeedo waa mid sharci ahaan bannaan laakiin ibnulqaasim jawaaskii wuxuu ku fasiray xagga caqdiga u noqonayo bimacnaa waa mid jaa'isatun min aarafayn labada dhinacba jaa'is bay ka tahay waa mid mid waliba markuu doono uu faskin karo saasuu u fasiray goormaa la faskin karaa intaanu camalku dhammaystirmin baa la faskin karaa marka haddii uu fasakho jaacilku ama alcaamilu almucayan qabla shuruuci fi lcamal falaa shaya lahu shaqadiiba iyadoo qofkii aanu weli bilaabinba ayuu ayuu fasakhu dhawr waxban iyo awrkaan uu soo heli maayo waan iska daayey ama kii maalka ballan qaaday baa yidhi war waan ka noqday cidda soo heshaan waxba siin maayo waxba laysku mala markaa waayo dee wax shaqo u qabtay mama jirto caamilka laftiisa hadduu caamilku mucayan yihin baa taa la suuraysan karaa ayib hadduu caamilku fasakho isagoo shaqadii gudagalayna falaa shaya lahu hawshii waabuu bilaabayba laakiin isagoo dhammaystirin buu iska joojiyey waxba ma laha waayo dee kii maalka ballan qaaday ujeeddadiisii muu gaadhin oo shaqadii looma wada qaban de waayo haddii kii maalka ballan qaadee shaqada loo qabanaya uu fasakho iyadoo shaqadii badh la qabtay ka waran wixii uu ballan qaaday horta laguma laha ila shaqadaasoo la dhammaystiraabuu waxaa ku bixinaya laakiin intaa uu qabtay caamilku ujratu miligeedu leeyihi dee tusaale ahaan gidaarkii inuu dhisay hadduu beertii in qoday tusaale ahaan xeradii hadduu in ka mida ooday lana camalkiisu dee camal wuxuu ahaa uu wax ku bedelanaya miduu bilaash bixinaya mu ahayn ayib marka ujratulmithli uu yeelanaya haddii wixii loo ballan qaaday uu suurtoobi waaye bedelkiisu yeelanaya ujratulmithli shaqadaasoo kale wax laga qaato intaa uu qabtay oo kale wax laga qaato ayuu yeelanaya waayo darafil jaacili halkaa darafey baa ku fiicnayd labada darafe jaacilka ka wax ballan qaadaya weye jaacilku iyo walmajcuuli lahu iyo ka wax loo ballan qaadayo caamilka ah marka jaacilku waa almultazim lilciwad waa kayidhi intaasaan bixinaya haddii waxaa la qabto majcuulu lahugan waa waa caamilka waa ka shaqada qabanaya ee wax loo ballan qaaday wa hiya jicaaladu haddaba an yashtarita waa inuu shardiyo manaa yeltazima kii shaygaa lahaa ama mid kaleba fii raddi daallatihi baadidiisa soo celinteeda ama daallati gayrihiba la mid ciwadan waa inuu shardiyo oo jucligiiyo mushqaayadiia macluuman la garanayo marka tani waa tusaalayaasheedun bay ka mid tahaye abuu shujaacdee saasuu ku tacriifiyey laakiin tacriif jicaalada kale u noqon maayo tusaale u noqonaya ila jicaaladu daallo qura kuma urursano wax lumay oo qureen waxyaabo kaloo badan bay ku ansaxaysaa marka halkan maxaynu ka fahanay ciwadku inuu noqdo macluum ciwadan ee macluuman hadduu majhuul noqdo ilaa masalada kitaabuljihaad ay soo reebaan mooyaane ma ansaxayso innagana inta badan baadifaaddeenna jahaala ku jirta wuxuu odhanayaa alaab baa iga luntay noocaasa qofka soo helaa abaalmarin faraxti gelisaan siinaya abaalmarin ku farxaan siinaya waxaas ma ansaxayso qofkii soo helaa wuxuu yeelanaya in ujratulmithli waxaasoo kale wixii laga qaato ila wax macluum oo laysla garanayo oo loo ballan qaaday ma jireen marka ciwadku waa inuu macluum noqdo waa inuu idhahdo boqol doolar baan siinaya boqol kun baan siinaya konton kun baan siinaya waxa qofka la siinaya waa in la cayimo wax la garanaya uu noqdo wadalika ka qowli mutlaqi tasarufi buu yidhi waxaa sii fasiraya ibnuqaasim qofka tasarufku u furan yahay hadalkiisoo kale weeye uu idhaahdo man radda qofka soo celiya daallatii xoolihiga lumay falow kada intaasi ayuu leeyihi in macluumo deo la garanayo faidaa raddahaa buu idhi hadduu soo celiyo iraadun dee mid soo celiya hadduu mucayan ahaana dee kii mucayanka hadduu soo celiyo haddii kalena dee kii soo celiyey un istaxaqa wuxuu mutaysanaya an raaddu ka soo celiyey mid qura ha noqdo ama dad badan ba ha noqdaanoo soo celinta ku shuraakoobay daalika alciwada mushqaayaddaa la ballan qaaday daalika alciwada ciwadka almashruuta ee la shardiyey loo ballan qaaday low isaga loo shardiyey ayuu xaq u yeelanaya waaye markaa dee shaygiina waa inuu keeno gacanta uu ka soo geliyo hadduu dhexda kaga baxsado isagoo ku daalo bil raadinaya xamale ile raddigiiyo soo celinta markaa may xaasilina ama laga dhaco laga qaadaba ama uu dhintaba isagoo weli soo gaadhsiin neefka uu dhinto ama addoonkiba u dhinto ama isaguba dee ka cararo u baxsado waaye faslun fi axkaami lmukhaabara fasalkan wuxuu ku saabsan yahay mucaamalo magaceeda mukhaabaro la idhaahdo musaaqaad baynu soo aragnaa musaaqaadku wuxuu ahaa geed weyn baa loo dhiibayey qofka weliba shaaficiyadu ay ku koobeen shajaratu naqli iyo shajaratu lcinab oo la odhanayay ka shaqee midhaha soo go-ana nisbada intaa la eg baad ku leeday muddo midhaha midhuhu ay ku soo go'i karaanna loo qabanayay mukhaabaradu waa maxay dhul baa loo dhiibayaa dhul deetana dhulkii baa la odhanayaa dhulkaa zarac geed yar ka beer zarac siidhkana waxaa bixinaya ka caamilka ah mukhaabaro markaasay noqonaysa ida kaana albadru min alcaamil haddii siidhka ka keenaya uu yahay ka aan dhulka lahayn ee ka shaqaynaya musaaracana waxay noqonaysaa un waa iyada lafteeduna dhul baa loo dhiibaa la odhanaya zarac waxay musaaraco noqonaysaa ida kaana albadru min almaalik hadduu yahay ka siidhka keenaya ka dhulka leh marka xukumkeedana haddaynu soo koobno mukhaabaradu waa baatil bay leeyihin shaaficiyadu mar haddii siidhkaba uu keenayo saaxibu alcamal ama alcaamil waa baatil iyadu ayib musaaracada lafteedana oo ah dhulkaa bannaan saracu geedyar ka beer siidhkiina uu keenayo kii dhulka lahaa iyadana waa baatil bay leeyihin hal xaalada bay ka soo reebayaan waxay leeyihin waxa ay jaa'is tahay musaaracadu idaa kaanat taabica limusaaqaat hadday musaaqaad la socoto weliba marka la heshiinayo waa in musaaqaadka la hormariyo oo la idhaahdo saaqaytuka calaa hadi alashjaar wasaaractuka calaa maa baynaha min albayaad waxaan kugula waraabtamay geedaha beeran ee geedweynta waxaanan kugula saractamay dhulka bannaane geedaha u dhexeeya haddii musaaracada sheegista lagu horraysiiyo ma ansaxaysa bale waayo taabic ahaan bay u ansaxay marka haddii yadii matbuuca laga dhigo ma ansaxayso waxaa kaloo shardiya bay yidhaahdeen in geedweynta aan la waraabin karin ilaa dee dhulkaa bannaan zaraca ku yaalla la waraabiyo waa inay isku xidhan yihin haddii geedweyntii la waraabin karo laga shaqayn karo biduuni zarcin markaana ma ansaxaysa bay yidhahdeen wuxuu ihi wahiya mukhaabaradu camalulcaamili ka shaqaynaya shaqaynteed shaqayntiisa weeye marka halkaa camal uu yidhi waxa ka ficilaa mucaamalatu alcaamil ay mucaaqadatu alcaamili ka shaqaynaya waa in lagula heshiiyo dee camalka bacda alcaqdi buu ahaanaya heshiiska dabadii sooma bilaa caqdi bilaa heshiis hadduu iska shaqeeyo ma noqonayso mukhaabariya musaaracad hore fii ardi lmaaliki mucaamalatu alcaamili ka shaqaynaya in lagula heshiiyo fi lcamali shaqayn fii ardi lmaaliki qofka dhul kale dhulkiisa uu ka shaqeeyo oo uu kaga shaqeeyo bibacdi maa shay barhkii yakhruju minha dhulkaa ka soo baxa dhulkaa bannaan basal ka beer buuri inta basasha ka soo godana dee kalabarh baad leedahay adna inta kale ama saddex meelood meel baad leedahay adna inta kale waalbadru waxaal albadru siirkuna min alcaamili ka shaqaynaya xaggiisa uu ka ahaaday markaasay mukhaabaro noqonaysaa goormay noqonaysaa musaaracana wlbadru min almaalikuun intaas bay ku kala duwan waidaa dafaca hadduu dhibo buu ihi shaksun qof ilaa rajulin inuu u dhibo ardan dhul liyasraca suu u beero wa sharada lahu u shardiyo juz'an qayb qaybtaasi oo macluuma la garanayo min riica waxa ka soo go-aya lam yejus ma banaano daalika arrinkaasi halkana xukumkeedii ku sheegaya oo meesha dee waxa isku jirta mukhaabaradii iyo musaaracadii marka wuxuu leeyahay haddii uu qofku dhulkiisa qof kale u dhiibo si uu u zarco geed yar uga beero u dhaahdo wixii ka soo go-ana intaa la isla garanayaa baad leedahay ee juz-iya iyo nisbe lagu garanayo lam yejusu dalik arrinkaasi ma bannaano waa xaaraan waayo saxiixaynkay ku taallaa ana nebiy calayh isalatu wasalaam nahaa can ilmukhaabarati mukhaabaradana sidaa u fasireen waad aragta waa in dhul loo dhiibo la dhahda zarac siidhkana uu bixiye ka zarcaya markaa nebigaa nahiyey wkadalika fi saxiix muslim naha nabiyu can ilmusaaracati musaaracada lafteedana rasuulkaa nahiyey oo sababta loo nahiyey waa maxay sababta loo nahiye waxa weeye musaaqaadkana loo ogolaaday musaaracadana loo diiday musaaqaadka iyada lafteeda karar iyo jahaala ku jirta oo qofkan shaqadu qaban doonaa intay noqon doonto la garan maayo ile beer baa la idhi ka shaqee wuxuu heli doonaa intuu noqon doono la garan maayo laakiin lilxaaja loo baneeyo geed weyn meel ka beera qofka cidna ka karaysan mayso xaaja awgeed baa loo baneeyey laakiin tan iyada oo jahaaladii iyo qararkiiba uu ku jiro isla markaa waxaa suurtagala tan in laga maarmo oo dee dhul bannaan baa qofkii loo dhibaya soo maha de waxaa lagaga maarmi karaa bay idhahdeen dhulka in la kireeyo markaa karar iyo jahaala ku jirta xaajo keensanaysa ala ma jirta bay yidhahdeen halkaasay mariyeen waaye waaya dee heshiiska noocaasa la gala muxuu xalku noqonaya dee heshiisku waa baatil bay leeyihin xalkuna wuxuu noqonaya kii shaqeeyena ujiratulmithli buu leeyahi wixii dhulkaa ka soo go-ayna hadday tahay musaaraco siidhka uu leeyahay maaligu ka dhulkali isagaa yeelanaya kaasina caamilkana ujiratulmithl buu yeelanaya hadday mukhaabarato siidhka uu keenay caamilkuna caamilkaa yeelanaya wixii meesha ka soo go-ay almalikna ujratu alard oo ujratulmithliya buu yeelanaya ile dhulkiisii buu ninkani beertay uu isticmaalay mar walba zarac waxaa meesha ka soo go-a ka siidh kalebaa yeelanaya kalena dee ujiratulmithli buu ayuu yeelanaya wuxuu uhi laakina nawowi hase yeeshee nawowi madhabku waa sidaase ikhtaara wuxuu doortay jawaaz almukhaabarati uu doortay mukhaabaradu inay bannaan tahay ma aha dee xagga madhab ahaan xagga daliil ahaan ayuu u doortay طبعا raacis awgeed لبن المنdir بن المنdir uu ku raacay masladaas المنdir buu maslada ku raacay buu leeyahy وkada المuزaaracaةu muزaaracaduna waa sidaas oo kale oo iyaduna inay banaan tahay buu nawowi doortay wahiya muزaaraca waa maxay mukhaabaraadii soo arkee waa camalu lcaamili ay mucaamalaة الcaamili fi lardi ay fi lcamali fi اlardi bibacdi ma shay barhkii uu kaga shaqeeya yakhruju kasoo baxaya minha dhulkaas wlbadru waxala albadru siidhkuna min almaaliki hadduu siidhka dhul bannaan baa lagu heshiiyey beeristiisa hadduu siidhka keeno ka dhulka lihi waa musaaraco hadduu keeno caamilkuna waa mukhaabaro ayib markaa nawi muxuu sidaa u doortay nawi wuxuu sidaa u doortay musaaqaadka xadiidka loo daliishaday ayay musaaracaduna ku jirtaa oo waxaa ku jirta xadiidkaas lou idiin qoraya aan filayae xadiidka saxeynka ku jira ana nebiya caamala ahla khaybara calaa nakhliha wa ardiha nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu heshiis kula galay reer khaybar in geetimireedii ku taale ay ka shaqeeyaan dhulkii bannaanaa ee ku yaaleyna inay zarcaan calaa maa yakhruju minha min hamarin aw zarcin isagoo u shardiyey wixii ka soo baxa amara midho wixii geed weyn ka go-ay weeye ama zaraca wixii geed yar ka go-ay soma arkaysid rasuulku alayh salatu salaam musaaqaad qura maahe intuu la galay reer khaybar musaaqaad iyo musaaraco labadaba labadaba way isugu jirta weliba mukhabarana way noqon kartaaoo marka geed yar dhulka bannaan ay ka beerayaan siirka cidda keenaysa dee xadiidka laguma caddayn marka saas awgeed buu daliilahaan nawowi doortay inay labaduba bannaan yihiin axaadiida haddaba nahiyeysa maxaa lagu fasiraya naha nabiyu can ilmukhaabarati iyo naha can ilmusaaracati waxaa lagu fasirayaa ta uu rasuulku nahiyey waa tii ay jaahiliyadu isticmaali jireen dee ay qararka iyo jahaalada badan ay ku jirtay taasoo ah in dhulkii la qaybiyo la idhaahdo qofkii dhulka la idhaahdo dhulkaa beero intaa wixii ka soo go-ana adaa leh intaa wixii ka soo go-aanaa leh marka maxaa dhici jirtay in dhulka labada qaybood qaybi ay bacdo qaybta kanla ay baxdo marka labadii qof dee mid uu faramadhnaan soo istaago kii dhulka lahaa ama kii shaqaynayay shareecadu diiday waa ta ama intaa ka beer qamadi intaana heed ka beer heeddaad leedahay anna qamadidaan leeyahay mid baa xumaan karta mogta labadan qofna way shuraakoobeen waxaa la rabaa khasaare iyo faa'iidaba inay wadaagaan haddii heshiisku uu keensanayo ama ay uu keeni karo inuu khasaaruhu mid ku dhaco faa'iidadana mid qura uu yeesho taasi ma bannaana iyada marka axaadiidta nahiyeysa musaaracada iyo mukhaabaradana saasi ayaa lagu fasiray waaye masaa'il baa jirta shabbahda waddankeenna ka jirta oo shabbahda waxa weeyaan musaaracada oo halkan qaar ka mida u ku tilmaamayaaba wuxuu leeyahay falam yajuus ilcamalu calayha calaa maa yakhruju minha maca algarari kalmawaashi fainahu low ucطiya shaksu daabata liaakhara liyacmala calayha bibacdi maa yaxsulu minha min ujrati wanaxwiha lam yasix haddii qof daabad loo dhiibo awr baa loo dhiibay ama dameer ku shaqee baa la yidhi wixii uu soo saaro intaasaad leeday oo macluumoo laisla garanayo anigii lahaana intaasaan leeyahay lam yasixa ma ansaxay bu sababtaan u ansaxayna waa maxay camalkii jahaala ku jirta qofkani shaqadu qaban doonaa intay leegtay la garan maayo sidaasoo kale qofkani wuxuu heli doonana jahaala ku jirto muxuu heli doonaa qofkii dameerka loo dhiiba lehi ku biyoole kaba kaale iminka waatay dadku aad maanta isu weydiiyaan dhoweeye gaadhi baad leeday inan baad u dhiibto waxaad tidhi ku dhoweeye ku dhoweey dadka wixii aad maalintii ku soo hesho intaasaad leedahay anna intaasaan leeyahy laa yajuus ma banaana waayo waa caqdi karar iyo jahaala ay ku jirto isla markaana laga maarmi karo maxaa lagaga maarmi karaa isaga gaadhiga ka kire wuxuu helaya de maxaa isaga wuxuu ilaahay ku siiyaha ku hele gaadhiga toban doolar baan kaaga kireeyey anigu haddaad boqol doolar ku hesho dee adaa iska leele manfacadiisaad leedahay anigu tobankaygasun baan leeyahay waayahay marka waa karar iyo jahaalo xaaje keensanaysa alaani jira ayib wuxuu ihi wain akraahu haddii uu ka kireeyay shaksun qof iyo ahaa dhulka ee ardan dhul wain akraahu ay ajarahu uu ka kireeyo ay shaksun qof halkaa shaksan ayaa ku macaan wain akraah hadduu kireeyo hu oo ard ardadaa dhulkaa ay shaksan qof uu ka kireeyo ama wain akraa hadduu kireeyo alarda dhulkii hu shaksiga uu ka kireeyo ay shaksan uu ka kireeyo shaksun haddii la idhaana in akraa hu hadduu ka kireeyo qofkii shaksun qof iyo ahaa ay ardan dhul uu ka kireeyo bidahabin uu kaa kireeyo aw fidatin ama lacagay ugaada la isticmaalaba aw sharada lo ama u shardiyo طacaaman raashin macluuma la garanayo oo fii dimati mid dumadiisa saaran oo kaka soo go-aya aan ahayn wuxuu ihi dhulkaasi zarc ka shaqee intaasoo diinaar baan kusiinaya ama intaasoo diram ama intaasoo shilin ama doolar wixii kasoo go-aan waxa iska wadale qofka dhul kale lakin ujru qaadanayaa waa ijaare caadiya taas ama wuxuu ihi intaasoo galaan baan ku siinayaa oo aan anigu kuu ballan qaadaya maaha waxa ka soo goa xataa haddaan waxba ka soo goyn intii galaana loo ballan qaaday uu yeelanaya ilaa wax dhula ka soo goa laguma xidhin marka horeba jaasi waa bannaaya arrinkaasi oo tan ijaaraha caadiya bay noqonaysaa nusaqa qaarkoodna waxaa ku qoran waa in iktara hadduu kiraysto eelarda dhulkii binaqdin uu ku kiraysto aw gayrihi aw طacaamin fii dimati uu ku kiraysto jaaza waa bannaaya arrinkaas ama low dafaca hadduu u dhiibe miyaa lishaksin qof ardan dhul buu u dhiibay dhulkaasoo fiiha naqlu geed timireed ku yaallo kathiirun fara badan aw qaliilun ama yar wasaaqaahu wuu kula waraabtamay calayhi dhulkaas wazaaracahu calayhi cala shajari dheh geedahaas wazaaracahu wuu kula saractamay cala ardi dhulka bannaana waa suuradee aanu dhi way soo reebayaan musaaracday ka soo reebayaan waa markay tahay taabica limusaaqaat fatajuusu way bannaan tahay adil musaaracatu tabcan xaala ay tahay mid raacsan oo la socota oo daba socota weliba lilmusaaqaati waraabtanka mid la socota waxaa shardiya in lafdu musaaqaat la horaysa saaqaytuka waa inay horayso zaaractukana waa inay dambayso waxaa kaloo shardiya hal heshiis in lagu wada galo musaaqaadkan iyo musaaracadan si ay taabica ugu noqoto laba heshiisoo kala duwan haddii lagu kala galo ma ansaxayso waxaa kaloo shardiya inuu caamilku mid qura yihi ka musaaqaadka waraabtanka lala gelayo iyo ka wada beerashada lala gelayo waa inuu mid qura yahay waa inay waa inay suurtoobi weydo in geedweyntii gooni loo beeraa haddii loo waraabiyaa baan ujeedaa haddii geedweynta gooni loo waraabin karo way iska sahlan tahay taas musaaracadii taabicadii xataa ma banaana bay yidhahdeen waxaa timi mukhaabarada mukhaabaradu xataa hadday musaaqaad daba socoto iyadu ma banaana bay leeyihin mar haddii siidhkii uu ka keenay maxay caamilku mar hadduu siidhkii bixinayo faslun fii axkaami ixyaai ilmawaatir fasalkan wuxuu ku saabsan yahay axkaamta dhulnoolaynta aad baynu maanta ugu baahanay laba kitaaboo kutubta fiqiga ku yaalla haddii dowladeenna hoose iyo wasaaradda awlaha guudiya ay isticmaali lahaayeen waxa muran iyo khilaaf dhulka ka taagan waa waa laga dawoobi lahaa kitaabu ixyaa ilmawaad iyo axkaamta manaaficda ama masaalixda mushtaragga ah ee kitaabu sulxi dabadee ay sheegaan fuqahadu labada haddii la isticmaali lahaa khilaafkaasi dawe u noqon lahay marka ixyaa lmawaad ixyaagu waa camiristii almawaadna waa dhulka cidina aanay lahayn mid cidi leedahay mid raacsanna aan hayn almawaad waa alardu almunfakatu can ilmilki waalikhtisaas waa dhulka aanu qofna lahayn mid cidi ay leedahay ama la wadaagana mid raacsan aan ahayn oo dee baarkinadii tusaale ahaan iyo dee wajahadii oo kale dadku ma laha dee laakiin way la gaaryihin manaaficooda la gaaryihin iyo meelaha la calaamadsadiya waxyaabaha noocaas saynu arki doona marka dhulkii aan la camirin wax dhintay oo kalea laga soo qaaday camiristii la camirine noolayn ayaa laga dhigay dhulkaa la noolaynaya rasuulku wuxuu yihi asalkan baabkan u asalah man camara ardan ama man axya ardan laysa liaxad fahuwa axaqu biha qofka camira ee nooleeya dhul aanay cidina lahayn isagaa iska leh marka xadiidkaasi muxuu caddeeyey dhulka maxaa lagu yeeshaa horta waan oodayo dhagaxaan baan dhigdhigayo sees yar baan ku sameyday ku sameeyo kaabadaan qoqotomiyey iyo fayl bay dowladda hoose waxa weeyaane siisay iyo dowladdaa ii jartay iyo waxaasoo dhan laguma milkiya dhulka waxaa qura lagu milkiyaa waa ixyaa qofkii qofku dhulkii qofku inuu camiro waanaynu arki doonaa camiristaasi suurada iyo qaabka ay yeelanayso wahuwa buu uri ixyaagu wahuwa ee almawaatu dhulka mawaadka ah dee dhul dhintay oo kale lagu sheegay kamaa qaala raaficiyu suu raafici ku uri fi sharxi sagiir kitaabkii sharxu sagiirka la dhaha ardu waa dhul dhulkaasoo laa maalika laha cidi aanay lahayn laa maalika mid lihilaha iyadaan u sugnayn maalika macluum oo la garanaya aan lahayn walaa yantaficu aanu kuna intifaacin biha iyada axadun axadna aanu ku intifaacin oo dhulka uu leeyahay dee mid u raacsan aanu ahayn marka raafici saaxibu lmuxarar kitaabka minhaajka asalka ah laba sharax buu leeyahay sharxu lkabiir iyo sharxu sagiir sharxu lkabiirka kitaabka la idhaahdo wuxuu ku sharaxay kitaabka wajiiska ghazaali waxaanu u bixiyey alcaziiz cala alwajiiz sharxu sagiirka laftiisuna wajiiskumu sharaxaa lakiin isaga magaca gooniya uu u bixin sharxu sagiiru ma la idhahdaa marka wuxuu yidhi mawaadku dhulka haddii la nooleeyo la yeelanayo waa dhulka aanu qofna lahayn hadduu qof leeyahay dee waan camiray kaa socon mayso mid baa hore u camirtay dee xataa haddii camiristiisii hore ay ka baabaaday meesha beer buu ka dhigo uu qoday oo uu beernimo u diyaariyey haddana waxbaa ku dhacay oo beertii baa ka baabaaday markii hore u mulkiyey dhulkaas oo beerayntuu beeriyey uu ku mulkiyey walaa yantaficu bihi axadna waxaa looga jeedaa dhulka yaana cidi lahaanba hadday cidi manfacadiisa la gaar tahayna waan camiro waan nooleeye ku mulkii maysta oo dhulka manfacadiisa cidi la gaarka tahay waa maxay waa dhulka xariimka waa samada u ah dhulka ay cidi leedahay oo meesha tusaaleaan qofka dhulkan leh ama gurigan leh biyo mareenka u ah ama dee meelaha digada uu reerku iskaga daadiyo ama kudaafadiyo meesha la iskaga daadiyo ama ceelka oo kale meesha darku uu ku yaal ama xooluhu ay isu taagayaan amaba se dee neefkii la dhaaminayo la joojinayo meelaha dee qofka ceel kalima laha kuwa horena qofka dhul kalima laha laakiin manfacadoodu la gaari waxaa la mida kuwa manfacadooda ay dadku wadaagaan se waddooyinkao kale cidi ma laha laakiin yantaficu biha annaas dadkao dhan baaba ku intifaaca marka xataa hadday dowladdu ku siiso waddada xalaal ku noqon mayso waa xaaraan weeye kun fayl hadday dol madaxweynuhu hadduu digreeto ku soo saaro waddada adigu inaad leeday digreetadaasi ku xalaalayn mayso waayo nafcigeeda ummaddoo dhan baa wadale oo adigu markaa lama gaar noqon kartid wa ixyaa ulmawaat buu ihi haddaba dhulka aan camirnayn camiristiisu jaa'isun waa mid bannaan bishartayn macnaa waa mid xalaala bal waaba sunne dhulku intuu iska ahaan lahaa dhul iska bakti oo aan wax waxtara aan lahayn in la nooleeyaa oo la camiraa waa sunne marka labadan shardi maxay shardi u yihin jawaasu lixyaa inaad dhulkii tira waan camiraya waan nooleynaya bay shardi u yihin axaduma midkood waxa weeye an yakuuna inuu noqdo almuxyi ka dhulka camiraya musliman waa inuu noqdo muslim waa inuu noqdo un duu doona ilmo yar baa noqday waa haddii dhulkuu yahay dhul islaam laakiin hadduu yahay dhul gaalaad way iska camiran karaan iyagu dhulkoodaas fa yusanu waxaa loo sunneeyaa lahu muslimka ixyaau lardi dhulkii camiristiisa dhulkii almeytati ee ahaa dhul aan camirnayn oo dhul wax laga qabtay aan ahayn sawaan waxaa isku mid a adina fasaxaya lahu isaga u fasaxaya alimaamu xaakimku am la mise uma fasixina marka waxay leeyihiin shaaficiyadu waxay qabaan ixyaau lardi lmawaat inaanu u baahnayn idnu lxaakim inay dowladdu qofka u fasaxo xanaabiladuse waxay qabaan dhulkaa iska bannaane cidina aanay lahayn inaanu qof camiri karin aanu dhismo ka samayn karin beer ka samayn karin ilaa dowladdu u fasaxdo maantana ta lagu shaqeeyo dee dowladoo dhan ay ku shaqeeyaan waa taas iminka dee jagays kama dhisan kartid ilaa aad fayl u samayso oo casay inaad soo qaadato beerihiina waa saasoo kale weeye allaahuma buu idhi ilaa an yatacallaqa inuu ku tacalluqa mooyaane bilmawaati dhulkaas aan camirnayn xaqun xaqu inuu ku tacalluqa mooyaane haddii dhulka yaana cidiba lahaane xaq uu ku tacalluqo ma noolayn kartid bilaa idin kaana xamaa sida inuu seereeyo alimaamu imaamku qicatan gobol oo minhu dhulka ka mid a faaxyaaha uu nooleeyo shaksun qof walaa yamliku ama mulkiya ilaa biidni limaam macnaa meesha uu danta guud u seereeyey imaamku xoolaha dowladdu ay leeday ama dadka ducafadee xoolahooda aan meel fog daaq ku gaadhsiin karin dhulkaasi qof ma odhan karo guri baan ka dhisanaya dee waa dhulkaa ilaahay iska bannaane waxbaan laga qaban ma odhan karo hadduu xaakimku u fasaxo ayuunbaa taasi ay u bannaantay sida banankan dee iminka dowladdu ay xidhay qof ma odhan karo riig baan iskaga taaganayaayoo beer baan ka qodanaya waa dhulkaa dee aana cidina lahayn ma odhan karo waayo dhulkan dantaa guud baa loo loo seereeyey waayo fila sax ama dimiyu miyaa gaalkii jizyada bixinaya walmucaahado iyo kii heshiis nabadeedka lala galay iyo walmusta'manu iyo kii la magan geliyey falaysa lahum ma bannaanaa lixyaaw inay dhulka islaamka meel ka mida iska camirtaan oo iska dhistaan ama beera ay ka samaystaan walow adina lahum haba fasaxaba alimaamu imaamka haba fasaxabee laysa lahum lixyaa waayo muslimiinta xaq ku leh xaqa muslimiintana xaakim kuma bixin karo wathaani shardiga labaadii qofka ay ugu bannaan tahay dhulkii inuu camiraa an takuuna ay noqoto alardu dhulku xuratan mid madax bannaan oo lam yajiri aanu ku dareerin calayhaa dusheeda milkun lahaansho limuslimin lahaanshahaasoo muslim u sugnaaday dhulkaa haddii uu muslim mar u yeeshay walow dhul iminka kharaab oon camirnaynba ha noqdee ma iskama camiran kartid adigu hadduu beri muslim guri ka dhistay oo gurigu uu ka baaboo meeshu ay bannaan tahay waa dhulkaa bannaano waan iska qaadanayaa beer baan ka dhiganaya ama guri baan ka dhisanaya ma soconayso berigu guriga ka dhisay buu yeeshay kharaabkan dambe ay kharaabtayna milkigiisa iyo lahaanshihiisa ka saari maayo beerti waa saasoo kale seen horeba u tusaalaynay wa fii bacdi nusakh an takuuna in noqoto alardu dhulku xuratan mid xora inay noqoto dhulka ayuu yidhi ziyaadada dambaan la socon lam yajri calayha milkun limuslimin ee nuska qaarkood aan ku holin marka halkaa uu muslim yidhi muslimkaasi mafhuuma laha gaalka laftiisa waa la mid hadduu gaal dhulkaa camirtay kama daba camiran kartid dee inuu gaal ahaa mooyaane xarbi oo muslimiinta la dagaalamay tan dhulkii laga qabsaday dee marka xukmu lqanimu yeelanaya walmuraadu min kalaami lmusanifi uri hadalka musanifka waxaa looga gol leeyahy anamaa kaana wixii ahaaday macmuuran mid la camiray oo dhismo laga samaystay ama beer noqotay wa huwa isaguna alaana iminka kharaabun ah fa huwa kaasi limaalikiibuu u sugnaaday qofkii iska lahaa haddii dhulkaa maruun ixyaa lagu sameeyey ciddii ixyaa ku samaysay baa iska leh iminka kharaab baa duu doonayaa noqday oo ixyaagaa lagu mulkiyaa ixyaaguna ibtidaaga unbuu milkiga shardi u yahay dawaamka shardi umaaha in curifa waa haddii la garanayo kii lahaa musliman sama wax isku mid a kaana haya musliman aw dimiyan haya dhulkaa camirta walaa yumlaku laba mulkiya hadal kharaabu dhulkan mar la camiray ee haddana kharaabay bil ixyaa'i lagu mulkiyi maayo in dib loo camiro oo qofkii hore lahaa midaan aynu camiro qofkii lahaa haddii la garanayo isagaa iska leh oo lama gacan dhaafi karo hadduu dhintayna dee waa laga dhaxlayaa fain lam yucraf haddaan la garanaya daba maaliku dhulkaa qofkii lahaa walcimaaratu caamiristuna islaamiyatun mid islaamka loo nisbeeye ay tahy waxaal alcimaaratu caamiristuna islaamiyatun ay tahy macnaa in islaamka dhexdiisa mid dhacday intii rasuulka lasoo diray mid dhacday hadday tahay fahaada lmacmuuru dhulkaa la camiray maalun weeyo daa'icun lumay waa xoole ciddii lahayd ka lumay marka maxaa laga yeelaya ile wuxuu waa dhuloo uma baahnaa yaboohine oo ari lumay maaha ama lacag luntay maahe hadday berberey ka buuxaan dhismayaal iyo dhul dhismayaashii ay ka dumeen oo dadkii lahaa jaanic cidh meel ay dhigaan la gareen qaar hindi baa lahayd qaar carab baa lahaa qaar xataa yuhuud baa lahayd waana la garanayaa in filislaam dhulkaa la camiray amruhu arrinkiisu waa kan xukumkii dowladaha hoose ay ka faa'idaystaan lira'yi alimaam imaamka aragtidiisa iyo ra'yigiisa ayuu u yaallaa fii xifdihi oo wuu xifdin karaa wuu ilaalin karaa sidiisaasu ku ilaalin karaa ilaa qofkii lahaa la helayo ama warasadiisa ay imanayaan aw beyci ama iibintiisa oo xifdi tamani waxaa kaluu samayn karaa inuu iibiyo lacagtu ku iibiyena uu hayo ilaa qofkii la helayo ama dhaxlayaashiisii la helayo waxaa kaloo uu samayn karaa in an yaqtaridahu calaa beyt ilmaal inay dowladdu qaadato ama ahaan ay u qaadato oo qofkii waxa weeyaan lahaa maalinta la helana dee qiimihiisa ay siiso oo dee laga dhigo dhul dowladeed ama dhismo dowladeed mar haddii ciddii lahayd aan la garanayn wa in kaana hadduu yaha almacmuuru dhulkaa la camiray jaahiliyan mid islaamka horti la camiray hadduu yahay qabla albicda intaan nebiga la soo dirin mulika waa la mulkiyaa bilixyaa camirista islaamnimada ka horraysay iyadu macno ma leh mar haddii ciddii lahayd aan la garanahayn haddaa la iska camiran karaa wa sifatu lixyaata muhimka haddaba waa tan maanta buuro dhagaxa baa la isku wada haysta iyo dhul aan geed xataa laga jarin sidii ilaahay ku abuureen oo dad ay leeyihin beer buu noo yihi wahariyo habeen ay iibinayaan laga yaabo kuwo kalena inay ku qabsadaanoo maxkamaduna ay ugu garqaadayaan in loogu garqaadoba may ahayne waxayd in labadoodaba la dhaa maydin kaala midkiinna ma lehe hortoo iska taga baa lehe in la idhaado miyaad miyaad beer ka qodatay meesha calaamadihii beerta miyay kaaga muuqdaan maya ma lihid kan kale ku haysta miyaad qoday oo meesha aad beernimo u diyaarisay maya beer meel noqon karta maaha waa buurtaaba horadoo iska tag gebiga dacwaddaasiba intaasi ku gebagaboobi lahayd laakiin soddon sannadood baa buur qalalan loogu garqaadaya iyo kayme ilaaha wax laga bedelay laanaa laga jarin ayaa loogu garqaadaya ha wa sifatulixyaay haddaba dhulka goormaa la odhan karaa qofkani wuu camirayo camiristaasuu ku milkiyey ilaa dhulka qaabka lagu milkiyaa waa in la camiree ama mid camiro dee yeeshay aad ka iibsato wa sifatulixyaai buu ihi haddaba noolayntaa sifadeedu iyo kayfiyadeedu taa lagu yeelanaya dhulka maa kaana oo wixii ahday fi lcaadati caada ahaan cimaaratan camiris u ahaaday lilmuxyaa dhulkaa la noolaynayo dhulkaa qofkani waxaan uu leeyahay waan ka dhigay oo waan inaan ka dhigaan doonayaayo dhulka waan u camiraya waan u noolaynaya waa inuu u diyaariyo markaasaa la odhan karaa dhulkii wuxuu ku sameeyey ixyaa buu ku sameeyey oo intee in la-eg buu qofku tusaale ahaan hawsha uu doonaya meesha inuu ka qabto wuu u diyaarin karaa inta uu hawshaa ka qaban karo iyada lafteedu waa xadidanta la soco hadduu shan kilomitir iska ooto oo in yaroo ka mida uu cagaf geliyo udhaa shantaa kilomitir todoba boqoloo mitir buu cagaf geliyey waana biquu ku saydhsaydhiyaa labadaa boqoloo mitir buu doonayaa shan kilomitir inuu ku milkiyo laga yeeli maayo intaad beeri karta beer baa leley intka dadka u banneen dhulka ilaahay baa le waxaana mas-uuliyaddiisa iskale dowladda lama ogola inuu qof kilomitr iska qabsado ummaddii kalena in badanoo ka midi meel ay barida dhigaan aanay haysan saa maanta jirtadee dhulkeena ka jirta waayo hadduu calaamadsada ka warrama wuu ooday meeshii amaba se dhagaxan buu dhigdhigay ama sidaas buu ku sameeyey taa ixyaa lama dhaha taxajur baa la dhaha calaamadsi wuu calaamadsada hadduu calaamadsado dhulka noolayntiisu muddada kale ka xigaa hadduu noolaynayo laakiin ma milkiino isagu ma leh tusaalaan dee ma iibin karo dowladduna wakti bay u qabanaysaa oo waxa ay ku odhanaysaa war dhulkan aad oodaha dhigdhigtay aad tidhi beer baan doonay inaan ka dhigto hadda beertii ka dhig haddii kale ka dhaqaaq ood baan meel aan dhigay baan ku milkiyayaa ma jirto iyo dhagaxaan meel dhigay iyo ayaan ku milkiyayaa ma jirto waayo cashuur kastaa laga qaado iqaaca laguma mulkiyayo iqaacu ama bimuqaabil ha noqdo ama bikayri muqaabil ha noqdo goynta loo gooyo loo loo istaago dowladdu isu taagto ixyaa un baa lagu mulkiyaya man axya ardan mayitatan fahiya lahu ayib wuxu uhi waykhtalifu waa kala duwan yahay haadaa kaasi waxa caada ahaan dhul noolaynahay wuxuu ku kala duwan yahy biikhtilaafi alqarad muraadka laga leeyahay dhulka kala duwanaanshihiisa alladii muraadkaasoo yaqsiduhu u qastiyey almuxyi kale dhulka waa noolaynaya fain araada haddaba hadduu doonaya almuxyi ka dhulkan le waan camiraya ixyaa almawaati dhulka meydka iskaaxa noolayntiisa yacnaa maskanan ay maxalla suknaa isagoo doonaya inuu ka dhigto meel uu dego maxaa shardiga qofkii hadduu leeyahay dhulkan waxaan u noolaynayaa meelan degaan ka dhiganaya waa maxay waxa marka uu ku sameeyo dhulka uu mulkiyaya inuu kaabadeeyaaba ama inuu seesaaba ama inuu moosmoosaaba ishturita waxaa loo shardiya fiihi dhexdiisa taxwiitulbuqcati meesha horta inuu soo xeero oo uu ku soo xeero bibinaa'i xiitaaniha inuu gidaaradii dhiso maxay uu ku dhiso gidaarkii bimaa shaygii uu ku dhiso jarad ay ku dareertay bihi isaga caadatu daalika almakaan makaankaa caadadiisu ay ku dareertay oo meesha dee hadday tahay meel dhagax laga dhiso inuu dhagax ka dhiso hadday tameel leban laga dhisa leban hadday tameel dee sarab laga dhigo waa inuu dee gidaar saraba uu soo wareejiyo waxaa cadadu ay ku dareertay oo min aajurin leban la gubaya lebanka la guba aajur kalena aan la gubinna dhoobadiisa aan la gubinna lebin baa la idhaa aw xajarin ama dhagax aw qasabin ama aalo ah washturida waxaa kaloo la shardiya aydan gidaaradii soo xaandaabiyo soo wareeji waxaa kaloo la shardiya sakfu bacdihaa ugu yaraan barhkeed inuu dado wa nasbu baabin albaabna inuu ku sameeyo haddii uu xataa xayndaabkii soo wareejiyo saqafna uu saaro oo bilaa albaab meeshu ay tahay meel bilaa albaabaya degadee cid degtaa ma marka weli meeshu meel la degi kara may noqon hadduu albaabkii ka maqan yihi guri baad ka dhistay bilaa albaabo weli maad milkin baa lagu leeyahy waaye wain araada hadduu u jeedo almuxyi ka noolaynaya hadduu ula jeedo ixyaa almawaatin dhulkaana cidina lahayn cidna nafcigiisa la gaar ahayn noolayntiisa hadduu ula jeedo zaribatan zaribata dawaaba hadduu ula jeedo xoolo xeradood hadduu ula jeedo dule meesha anigu waxaan ka dhiganayaa meelaan geela ku xaraysto fa yakfi waxaa ku filan taxwiitun inuu soo xeero soo dayro taxwiidkaasoo duuna taxwiid sukna kii meesha la degayo lagu dayrayey yacnaa ka yar dee oo dee meel dadgala iyo meel xoola galaan isku mid maha dee kan isaga maxaa ku filan dee ood baa ku filan ama waxaa ku filan dee waxa weeyaan qoryo iyo wax lamida walaa yushtaratu lama shardiyo asakfu lama shardiyo meesha xooluu gelayaan inuu saqaf u sameeyo shardi maaha taas wain araada hadduu ula jeedo xiyaa almawaad dhulkaa mawaadkaa noolayntiisa masracatan masraca hadduu ula jeedo beer inuu ka dhigo doonaya masracadu waa geed yarta meesha laga beero geedweyntu meesha ku taalla bustaan baa la dhidu way noo soo socotaa way kasii adagta iyadu hadduu doonayo inuu ka dhigo beeruu geed yar ka beero yajmacu wuxuu ururinayaa aturaaba ciidda xawlaha waa inuu ciid kusoo mooso si dee biyo ay u qabato ciiddaas ko wayusawi larda dhulkana wuu simayaa oo muxuu ku simaya wuxuu ku simayaa bikasxi mustaclin ka sarreeya gooyntiisa ama xaadhistiisa fiihaa kaa sarreeyo dee dhulka ku yaal meesha taagan waa inuu jaro wa tammi munkhafidin meesha godanna waa inuu buuxiyo simistii saasay ku imanaysa wa tartiibi maain iyo biyo diyaarintood laha dhulkaa u diyaariyo soo ma odhan zarac baan ka beeraya waa inuu biyo u diyaariyo oo biyo u diyaarintooduna waxay ku xaasilaysaa bishaqi saaqiyatin saaqiyad inuu soo jeexo min bi'rin ceel uu ka soo jeexo aw xafri qaraatin ama waa inuu kanaal qodo waa haddii ay beer biyo tahay waa inuu meesha siduu doonaya biyaha ku soo gaadhsiiye meesha waa inuu biyo keeno ile zarcu biyo u baahan yahi hadduu idhaa beer roobaad baan ka dhigayaaba waxaa la mid ah inuu berkadu qodo weyn oo dee zarca waraabin karta ama inuu u diyaarsado tusaaleaan booyadu biyaha ugu soo qaado fain kafaha almatar haddii roobka uu ku filaya almuctaadu roobka loo bartay inta badan meesha ka da'a lam yaxtaj uma baahan litartiib ilmaa inuu biyo u diyaariyo cala saxiix haddala socdo beer zarac beer baad doonaysa soo maha ma geed yar baad ka beeraysaa mise geed weyn baad ka beeraysa haddaad tiraa geed yar baan ka beeraya waxay meeshaasi beer aad yeelato ay kuu noqonaysaa marka aad moosas ku samayso kow dhulkii aad sinto meeshii taagnaydna aad jarto meeshii godnaydna aad buuxiso haddii ay beer biyo tahayna biyihiina aad u diyaariso inta ka horraysa waxaad ku samaysta waa calaamadsi waad calaamadsato inaad noolaysunbaad dadka kale ka xigtaa dowladdu waa inay ku tiraa noole imika oo dhulkan dee zarac haddii kale dadka zarci karaya uga tag wakti dee lagu qabto haddaanad intaa ku samayn masraca meeshaasi kuma aha manaad milkiinoo ma lihid adigu ma lihidna macna wax ma iibin karta waayahay wain araada hadduu u jeeda almuxyi xiyaal mawaati dhulka mawaadka noolinta hadduu ula jeeda bustaanan beer inuu ka dhigo geedweyn laga beero bustaanku waa taa geedweynta laga beero fa jamcu turaabi waxaa shardiga inuu ciiddii ururiyo wataxwiitu baa shardiga inuu soo dayro xawla ardilbustaani bustaanka dhulkiisa hareerihiisa injarad waa hadday ku dareerta bi isaga caad hadday caad u saatay meeshaa ka jirta haddii se ay bilaa dayr bustaanada la yska samaysto xoole iyo dee bahalyo wax gelaya aana jirin taasi shardi maaha buu ku leeyahy wayushtarad waxaa kaloola shardiya maca daalika arrintaa maceeda alkarsu inuu geedweyntii ku tallaalo cala almadaabi haddaad meeshii sinto ood xaadho ood cagaf geliso dhirtii aad jarto oo biyi aad soo gaadhsiiso ood leedahay bustaan baan ka dhigaya oo weli geed aanad ku taagin weli bustaan kuuma oomaad mulkiin waa inaad geeda ku taagta haba yaraadaanbe waclam ogow halkan wuxuu kaga hadlayaa axkaamta biyaha oo in yaroo koobaan oon raacinayna waclam ogow buu idhi ana almaaa biyaha almukhtasa ee kuwa lagu gaar yeelay bishaksin qof laa yajibu waajib maaha badluhu biyaha bixintoodu limaashiyati hayrihi xoole cid kale leedahay inuu u bixiyaa oo dee si loogu waraabiyo uu siiyaa ama u ogolaadaa waajib maaha muطlaqan iyadoon badluhu muطlaqan inuu bixiyo bilaa shardi inuu bilaa shardi bixiyaa waajib kuma lakin haddii shuruudda qaarkood la helo badlulmaal limaashiyati lgayr waajib buu noqon karaa lakin bilaa shardin inuu ku bixiyo ayaan waajib ku ahayn hadda maashiyada waxbaa lagaga ixtiraazaya la soco bani aadamkii baa lagaga ixtiraazaya bani aadamka isaga biyaha in la siiyaa inay waajibtiya in kale inoo socotaa marka biyuhu sidoodaba waa laba nooc biyo mushtaraga si dooxa dee daadka maraya ama biyaha balliyada danta guuda ama webiga ama dee dhijaamaha iyo moqorada biyaha iska gala kuwaa cidina cid kama laha qof qof ka ceshan karaana ma jiro lamana iibin kara kuwaas dadkao dhan baa shuraaka ku ah nooca labaad waa biyo uu qof la gaar yahay siduu qof ula gaar noqday uu milkiiba oo ceel buu ka qoday meeshuu isagu lahaa ama dooxaasuu ceel ka qotay niyadiisuna waxa weeye inuu ceelkaa isagu milkiyo maaha ceel ugu talagalay inuu xoolaha ka waraabsado intuu meesha degan yihi hadhowna uu iskaga tago uu milkeeya ama dee waa isagaa la gaar ahoo haddii iminka doox cidlaah inuu ceel ka qodo ujeeddadiisuna ay tahay inuu intuu halkaa degan yahay uu ka dhaansado xoolihiisana ka waraabsado ma milkeeyo laakiin isagaa la gaaro dada kale u ka xiga marka biyaha noocaasi qofku uu la gaarka yahay haddii qof uu idhaahdo xoolahaygaan ka waraabsado inuu siiyo isagoo waxba kaga bedelan waajib kumaaha maashiyada waxaa la mida zaraca zaracuna waa la mid goormay haddaba waajib tahay inaad biyaha siiso yacnaa dadka kale ood u siiso naftooda ama xoolahooda ila bishuruud bay ku waajibaysaa buu ihi wainama yajibu wuxuu waajibaya badlulmaayo biyaha bixintoodu bialaaati sharaa'ita saddex shardi ayuunbuu ku waajibaya saddex shardi marka la helo ayuunbay waajib kugu noqonaysaa inaad qofkii biyii siiso si uu lafihiisa ugu cabo ama xoolihiisa si uu waraabsado zarcu isagu uu ka duwan yahi axadu a saddexdaa shardi midkood waxa weeye an yafdula biyu inay dheeraad ka noqdaan can xaajati baahidiisa inay dheeraad ka noqdaan hadduu isagu u baahan yahay inuu siiyo qof kale oo lafihiisa u cabaya ama xoolihiisa siinaya waajib kuma aha ay saaxib ilmaa qofka biyaha leh waa inay dheeraad ka noqdaan fain lam yafdul haddaanay waxba dheeraad ka ahayn bada'a binafsi naftiisuu ku bilaabaya isna dee waxama dheeraaba laguri walaa yajibu waajibna maaha badlu siintiisa ligayri cid kale inuu siiyaana waajib kumaaha mar hadduu biyihii isagu la gaariye isna aanay waxba dheerayn de waa ibda binafsika naftiisa ayuu ku bilaabaya dadka kale inuu siiyaana waajib kumaaha oo dee naftiisu ay haraad u dhimato ama dadkiisu wathaani shardiga labaad an yaxtaaja waa inuu baahdo ilayhi biyaha hayruhu ciddaan isaga ahayn ima linafsi naftiisa inuu cabo inuu u baahdo aw libahimati ama xoolihiisa inuu waraabiyo haddaanu ka kale uga baahnayn inaad siisaa waajib kuguma aha waxay waajib tahay inaad siiso markuu u baahayo uu naftiisa ugu baahayay ama bahimadiisa mayeedhaankiisa mayeedhaanka waxaana shardiya isaga iyo mayeedhaankiisuba inay muxtaram yihiin kuwo naftooda shareecadu ilaalisay oo inagii safiina dee aynu kusoo aragnay nafo aan muxtaram ahayn oo hadduu yahay zaani muxsan oo dhagax in lagu dilay baa waajib tahay harada xataa hadduu u dhimanayo biyuuna dheeraad ay kaayiin inaad siisaa waajib maaha kulleyba waa la dilayay mugta ama uu murtad yahay diinta ka baxay ama waa taariku salaad ama waa kaafir xarbiya ama noolahani waa ay waa kalbun caquur muxtaram maaha kaasi oo inaad biyaha siisaa waajib kugumaaha waaye haddaba biyaha uu xoolihiisa u doonayo ee adigana dheeraadka kaa ah inaad siisaa goormay waajibta aadaakaasi yejibu u waajibaya aadaakaasi idaa kaana hunaaka haddii halkaa uu ku yaallo kala un daaq daaqaasoo tarcaahu ay daaqaysa almaashiiq oo haddii halka biyahaaga u dhow daaquu ku yaal markaasay waajibtay inaad biyihii u siiso xoolaha walaa yumkin aanay suurtoobahayn racyigu inay xooluhu daaqa cunaan ilaa bisaqilma biyaha in la waraabiyo mooyaane marka markaa waajib bay kugu tahay inaad siiso waayo haddaad biyaha u diiddo maxay ka dhigantay inaad u diidday daaqi daaquna waa mushtarak laa tamnacuu fadla almaa buuhi nebigu litamnacuu bihi lkala biyo dheeraad idinkaa dadkaa u diidina iyo xoolahoodaba si aad daaqa ugu ilaashataan oo daaqa dadka ugu hor istaagtaan ayib walaa yajibu ma waajibayo caleyh isaga kuma waajibayo marka haddaanu meesha daaqba ku oolin ka waran inay biyaha siisaa waajib kuguma aha xoolihiisa ha kaxaysto dee meel daaq leh ha geysto muxuu biyaha kaga dul hayaa daaqba haddaanu ku oolin lewa ku dhidhimanayaane waaye walaa yajibu waajibi maayo calayhi qofka dushiisa badlulmaa biyihii inuu bixiyo oo lizarci hayri zarac cid kale uu bixiyo walaa lishjar iyo geedihiisa toona xataa hadday ka dhimanayaan geedweyntiisu ama zaraciisu geed irtiisu inaad biyo siisaa waajib kuguma aha waa naftiisa iyo xoolihiisa waayo dee ruuxdu xurmay leedahay laakiin geeduhu wax xurmaa ma laha iyagu iska dhintaan haddii doonayma qof baa dhimanaya geed baa dhimanaya geedkii mid kalaa meesha lagu beeri karaa laakiin dee qofkii naftiisii lama soo celin karo ayib marka wathaalidu shardiga saddexaad an yakuuna almaa biyuhu waa inay yihiin fii maqarihi kuwa ku jira halkii ay ka soo baxayeen ilaahay dee uu ku abuuray wa huwa biyaha meeshoodii ku jiraa mima yustakhlafu ama wahuwa xaal huwa biyahaasi maqarkooda ku jiraa mima yustakhlafu ay yihiin biyo biyo kale ay soo weydaaranayaan oo fii kuwaasoo fii biirin ceel ku jira aw caynin ama il dee soo maaxaysa hadda la soco shardigan waa ka ugu adag wey biyo ay waajib kugu tahay qofka inaad naftiisa u siiso iyo xoolihiisa adoon waxba kaga bedelan waa biyaha marka qofku uu ka cabo ama xoolihiisa uu ka waraabsado beddelkooda uu imanayo de waa ceel soo maaxaya ama waa il dee soo maaxaysa laakiin hadday biyuhu yihiin biyo aad berkad ku shubatay galaan marka laga daro galaankaasi wuu ka dhiman yihi mid soo weydaaranaya ma jiro ama booyad bay kugu jiraan ama weel foostaad ku dhaansata kuwa inaad siiso adoo waxba kaga bedelan waajib kugumaha ha iibsado diraa lacag mahayana dee ha amaahdo fain ukhida haddii la qaato haadalmaau biyahaas biyaha ceelka ama biyaha isha oo jucila laga yeela fiinaan weel weel buu ku dhaansaday booyadiisiibuu ku dhaansaday ama foostooyinkiisii lam yajib ma waajibiye badlu bixintiisu cala saxiix marka shuruuddu saddexdaasoo qura maaha wuxuu sheegayaa muxashigu shuruud kaluu sheegaya inaanu qofku biyo kale helin taa laakiin waxay nagaga filan dee inuu u baahan yahin hadduu biyo kale helo uma baahnabe inaana isaga dhibaata ka soo gaadhahayn shuruudahaasna uu ku daraya wuxuu yidhi waxaytu meel wajaba u waajibay albadlu bixinta lilmaayi xaalo bixintaasi biyaha ay u sugnaatay falmuraadu bihi biyo bixinta maxaa loola jeeda waa tamkiinu lmaashiyati xoole in la makansiiyo min xuduuriha imaanshaha imanaysa albihira ceelka in lam yatadarar wey yacni inaad adigu u shubto oo aad dararka u buuxisa waajib kuguma aha waa inaad u ogolaato un dee xoolihiisi inay ceelkaaga ama ishaada ay dul yimaadaan goorma weliba ogolaanshahaas uu waajib kugu yihi in lam yatadarar waa haddaanu ku dhib mudanayn saaxibulmaayi qofka biyaha iskali fii zarci zarcigiisa aanu ugu dhib mudanayn aw maashiyata ama xoolihiisi xoolahaasi meesha inay yimaadaan waa inaanay zaracaagii dhib u geysanayn markaasi waajib kugu tahay inaad biyaha ogolaato ama xoolahaagii kale waa inaan dhib u geysanayn fa in tadarara hadduu dhibaatoonayo oo uu ku dhibaatoonayo biwuruudiha soo aroorka xoolahaas ay ku soo arooraan ceelkiisa ama ishiisa municat minhu waa loo diidayaa minhu ay min xuduurihaa xoolihii inay ceelkaa yimaadaan yacni biyihii loo diidi maayo inay ceelkii dul yimaadaan wuu u diidaya waayo dee addaru laa yuzaal bidarar dhib dhib laguma suuliyo laa darra walaa diraar buuhi nebigu waayo maxaa la yeelaya xoolahan inaad biyahan siisaa waajib bay kugu tahi baa layidhi hadday ceelkaagii dul yimaadaanna xoolahaagii bay dhibayaan ama zaracaagii waatan wastaqaa lahaa waxaa biyaha u dhaaminaya oo weel ugu dhaaminaya arrucaatu kuwa xoolaha la jooga biyaha qaataan iyagu iyo xoolahooda meelahooda ha ugu geeyaan tusaalahaan ceelki wuxuu ku yaallaa beerta bartankeeda haddii xoolihii la dul keeno dee beertii bay jiidhayaan ama ay cunayaanba marka waajib kugumaa inay ceelkaa dul yimaadaan inaad ogolaato aduu biyaha waa inaad ogolaato iyagu biyaha qaataane xoolooda ha u dhaansadaane kama qaala almaawardiyu waxaytu meel wajaba uu waajibay albadlu bixin lilmaa biyaha la bixiyaa intanaca waxaa xaaraana akhdulciwadi bedel in laga qaato calayhi ee calaa badlihi cala saxiix og biyaha xaaladaha aanay waajib kugu ahayn qofkii inaad siiso biyaha adigu aad leeday waad ka iibin kartaa laakiin xaaladaha ay kugu waajibto kama iibin karti waxaaga tusaalaan waa ceel waa biyo soo maaxaya ama il biyooda soo maaxaysaad leeday adigu baahidaadina way ka badan yihin qof baana naftiisii ugu baahan ama xoolihiisii xooluhuna meesha haddee daaq bay ka helayaan inaad siisaa waajib bay kugu tahay mar haddii inaad siisaa ay waajib kugu tahay inaad ka iibisaa ma banaana weyaan macnaheedu xaaladaha inaad siintu aanay waajib kugu ahayn maxaa ka mid ah markaana adigaba ku dheerayn marka waad ka iibin kartaa amaba se isagu aanu baahi u qabanin dee biyo kale uu heli karo marka waad ka iibin kartaa amaba se biyuhu maaha biyo soo maaxaya waa biyo galaankii laga daraabo u ka dhinmayo oo berkad bay ku jiraan ama weel bay ku jiraan kuwaasoo kale de waad ka iibin kartaa marka biyaha berkade ee la iibinaya wax dhibaataa male waa biyo qofku weelu ku shubtay weyaan iyo kuwa dee booyadaa lagu soo dhaamiyey iyo biyihii bixintoodu ay waajibka ahayd kuwaasi ma aha wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedin wala ali wasaxbi wasalam